allaha u naxariistee shamise bokor ismaaciil guduuda carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada berbera xilli ku beegan kun sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii waa kan yuusuf cismaan cabdulla shaacir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suugaanta soomaalida ilaahay ha u naxariisto shamis bokor ismaaciil oo guduuda carwo lagu naanaysi jiray ehelkeedii iyo qaraabada iyo ummadda afka soomaaliya ku hadashana samir iyo iimaan dhammaanteenba allah inaga wada siiyo taariikhda shamis waxna wakti aan fanka daraasiinayo buu qorayay baan helay wax kalena waxaan helay qoraalo kale oo laga sameeyey xilligii dowladdii soomaaliya shamis waxay dhalatay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada berbera iyadoo yar ayay berbera soo gashay muddo markii ay joogtay way kasoo gudubtay waxay timi magaalada hargeysa sida ay ku sheegtay waraysigeeda waxa ay la joogtay gabaday qaraabo yihiin dabadeetana iyadoo ka sheekaynaysa sidii ay fanka kusoo gashay oo runtii si lama filaana ahayd wakhtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabadda ka yimoo soo degay dabadeetana waxaa layga codsaday ti inaan shaah aan kariyo intii shaaha aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday heestaasi waxaan filaya inay ahayd guduuda carwoy gugii la arkaba allaw yaa gashaati kaa dhiga marka heestaasi waa caan yuusufow heestaasi waa caan dadkao dhan way garanayaan guduuda carwoy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaa dhiga heestu ma iyadaa loogu talagalay mise way ka horreysay maadaama oo xilligaa iyadoo shaah karinaysa ay ku luuqaynaysay macnuu wuxuu noqonayaa hees hore usii jirtay bay ahayd iyadaaba sheegto waxay tidhi hablihaa lagu ammaani jiray oo aniga way iga horreysay aniga way iga horreysay bay tihi heestaas marka nimankii waxay ka codsadeen nimankii gudaha fadhiyey baa waxaa kamid ahaa maxamed siciid guroonjire iyo cali dheere iyo nimankii dee idaacadda dee raggii aasaasa ee dee waaweynaaba yaa meesha fadhiyey dabeedna waxay idhahdeen gabadhii bay ku idhaahdeen maalintu way cod wanaagsan tahay noogu yeedh dabeedna waxay tidhi waa la yeedhay gurigii baan soo galay waxaa layga codsaday intii hadeerta heestii aan qaadayey inaan ku celiyo dabeetna waxay ti markii hore waan syardiidsiiyey adigu laakiin markii dambe waan ku celiyey guroojiro markaa kaban haystay baa kabankii ila raacay bay halkaas bay ahayd dabeetna nimanka way iska tageen gabadhii iyo nimankii go-aan waxay ku gaadheen inanta in idaacadda la geeyo oo idaacadda ay ka haysto laakiin anigu markaa ma ogi bay tidhi maalin dambay soo noqdeen iyagoo gaadhi wata markaa gabadhii baa waxay iga codsatay oo igu tidhi eedo nimankani alaabba ii hayaane raaco alaabta iiga soo qaad sidaas baa idaacaddii radio hargeysa laygu keenay markii lay keenay baa laygu yidhi waxaan ugu imi markaa xaaji cabdiayuub iyo guroonjire iyo cali dheere iyo nimankii baa joogay dabeedna waxaa la yidhi intii maalintii aad lahayd unoo dheh xaaji cabdi ayuub baa idaacaddii hore u galay oo magacayga sii sheegay si aanan aanan isu garanin dabeetna waxaa laygu yihi layrkaa cas marka la shidana jooji layrkaa cad marka la shidana hees waan gartay markaa xilligaasi goormuu ahaa sayre cali gurhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yihi habeenkii ugu horreysay ee haystay habeen iile bay ahayd xaaji cabdi ducaalaana salaamay dabeetana wuxuu hi iminkana waxay u heysaysaa gabadh layhada guduuda carwo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kontonkii bay ahayd shamis guduuda waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee heesta xilli ay aad ugu adkayd bulshada soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa waa kan marka kale yuusuf shaacir oo ka warramaya geedi socodkii fanka ee shamisa bokor ismaaciil guduuda carwo dabeetana waxay tihi markii lay celiyey ayaa xaaji cabdi ayuub yidhi inanta maxaynu u bixinaa dabadeedna guroonjira yidhi umulkaltuun aan u bixino dabadeednaaacabdi ayuub baa yidhi xaaji cabdi ayuub baa yidhi carab ma nihine guduuda carweynu u bixinaynaa marka magacu saasuu ku yimi waxaanu ahaa si aan reerka iyagu ii garanin ama ehelka iyagu leanna maxaa yeelay waktiyadaa lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflada saas baa magacuna ugu baxay dabadeedna markii dambe jabuuti baan tegay bay timi jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kay timi dowladdii faransiiska yaabtay waxay dhahan gabadhani maxay ahayd dabeedna waxaa layidhi waa gabadhii noogu horreysay ee heesta dabeedna jabuutina waa layga soo celiyey shamis waxay ku sheegtay waraysigeeda inay tahay gabadhii ugu horreysay idaacad ka heesta fankeeda halkaasu ka soo bilaabmay gabadha la yidhahdo guduud carwo koonfurta soomaaliya khadiija cabdullaahi dalays waktiyada iyana waktiyo ku dhow kusoo xigtay qaar ka mida fanaaniinta iyo haldoorkii fanka soomaaliyeed oo ay sanadahan dambena magaalo wada joogeen ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay aan ku hormaro khadra daahir cige inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun shamis abakor guduudo muddo dheer baan aqaanaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo qof aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd aniga hooyadii fanka ii ahayd dadkii soo kaxan qabtay bay ahayd markii aan fanka soo gelay dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmay bay ahayd waxay ahayd hooyada keliya ee ummadda soomaaliyeed oo dhan isku haysa waxay ahayd qof aada iyo aada u muumina waxay ahayd qof qaali ah waxa weeyaan dee ilaahii lahaabaa qaatay halkaasaana loo wada socdaa muddana iminka waxay jiirtay sariirtay taallay iyadoo ilaahay ugu samirtay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xamdi noqojistay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta teedii noqotay ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo samariye baa noo marka soomaaliyeed oo dhan ka siiya ehelkeeda qaraabadeeda intii dhibatoo dhan ilaahay inuu samariye imaan ka sidoo kale mustafa maxamed waris oo loo yaqaano mustafa kiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka hashami sabakor inta uu ka yaqaano inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kolley waa la wada dhimanayaa sehray walaal shamis abakor ismaaciil waxay ahayd qof qaali ah qof iimaankeedu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan kusoo galay iyadoo werdi iyo ay ehludiin tahay oo soo xajiday safarkii ugu dheeraaye riwaayadii nasiibiya aanu wadni baanu wada qaadnay oo aanu meel walba soo marnay soomaaliya ilaa sideed bilood qaatay goormuu ahaa mustafa markaasi afar iyo siddeetankii intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaasi haysay marka waxaan ka aqaanay sahraay weji wanaagsan baan ku bartay ilaahay wejigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inay weji wanaagsan ku tagto abwaaniin fanaaniin myusishano laxamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lug le fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday shamisa bakor guduudo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed